Star fm news
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuuga hayna waxaa ka mid ah sideed sarkaal ah oo horey uga shaqeynaya seelo oo dacwad lagu soo oogay gareeqaan axmed naasir oo laga mamnuucay maxkamadda sare ee dalka iyo gudoomiyaha hay-adda sodma ee dowladda soomaaliya oo kulan la yeeshay mas-uuliyiin qaramada midoobay ka socotay subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha koowaad labada kun iyo labaatan iyo afar qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada maxkamadda ugu sareysa wadanka ee subriimkooda ayaa waxa ay gariiqaan sare axmed naasir cabdulaahi ka mamnuucday maxkamadaasi waxaa sidoo kale hay-adiisa sharciga ay ka mamnuucday inay kasoo muuqdaan maxkamadaha sare qoraal ay si wada jira usoo saareen toddoba garsoore ee maxkamadda sare ayay ku sheegeen in gariiqan axmed naasir uu si joogto ah warbaahinta iyo barahiista bulshadaba ugu dhaleecayn jiray maxkamadda sare iyo garsoorayaasheeda garsoorayaasha ayaa intaasi ku daray in garyaqaanka uu soo bandhigi jiray hadallo sumcad dil ka dhan ah maxkamadda sare garyaqaanka ayaa marar badan maxkamadda sare ku eedeeyey falal musuq maasuqa hase ahaatee garyaqaan axmed naasir ayaa ku gacan sayray go-aanka ay maxkamaddu soo saartay waxa uu go-aanka maxkamadda ku tilmaamay calaamad sharafeed waxaa maxkamadda lasoo taagay sideed qof oo horey uga mid ahaa shaqaalaha dowlada waa dowladda hoose ee ismaamulka sielow shakhsiyaadkan ayaa loo haystaa fadeexad sanad maaliyadeedkii labada kun sideed iyo toban iyo sagaal iyo toban lagu lunsaday konton iyo sideed dhibic shan milyan oo shilin iyo in ay sidoo kale awoodooda xafiiseed ku tagrifaleen waxaa lagu soo oogay dacwad ah in aynan u hogaamsamin xeerarka qandaraasyada oo ay si sharci darro ah ku heleen hanti dadweyne hase ahaatee waxay dhammaantood iska fogeeyeen dacwadaha lagu soo oogay waxaana ay maxkamadda ku sii deysay damiinad lacageed oo dhan afar boqol oo kun oo shilin amaba wax u dhigma saddex milyan oo damaanada kiiska ay wajahayaan ayay maxkamaddu waxay soo hadalqaadi doontaa lixda bisha labaad ee sanadkan iyadoo warqadaha lagu xirayana la jaray amaba loo jaray eedeysanayaasha kale ee baxsadka ayaguna oo dacwadan ku lugle amaba dacwadaha dhinaca musuq maasuqa waxaa xerada qaxootiga eefo lagu qabtay xaflad dhiirigelin ah oo loo sameynaya ardayda natiijada wanaagsan kasoo hooyey imtixaanaadkii qaranka ee sanadkii hore maxamed baaruud ayaa dhammaystiraya qodobkan
xaflad lagu abaalmarinaya ardayda natiijada wanaagsan ka keenay imtixaankii sanad dugsiyeedkii lasoo dhaafay laba kun labaatan iyo saddex oo wax ka bartay iskuulka sanlid akademi ee xerada ifaya waxaa kasoo qeybgelay waalidiin bahda waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana lagu daafuray ardayda ayaa soo bandhigay qaabkii wax loo baray
أنها أهم لغة في العالم وكفى بها شرفا I don't know how I feel when others go to school when a girl excels in education she can build a mansion a real estate not imagination all because of education kasoo qaybgalayaasha ayaa soo dhaweeyey qaabka wax loo baray ardada dhigata iskuulka waxaa aada ii farax gelisay masaaka markaan carruurtaan dhegaystay waxay tusaysaa macallimiinta ama maamulka iskuulka waxbarasho laba qayb ka kooban inay culays saarahayaan waa maadi iyo maaragtay diiniga waana sidii runtaa midii hadda aan ka doonayno iskuullada maadaama muslimiin aan nahay in ay iskuullada ama iskuullada dowladda maamusho ha ahaadaan ama iskuullada shaksiyan loo leeyahay ha ahaadaan waxaan rabnaa inay sidii runtii xagga diinta culays la saaro culays in la saaro xagga diiniga ayaan aad u rabnaa aad baan ugu farxay markii sidii runtii carruurta aan dhegaystay maanta waan ku faraxsannahay iskuulka sunlight maamulkiisa guddigiisa waalidiintiisa ardada wiilal iyo gabdhaba kala qaadi mayno aad iyo aad bay noo faraxgeliyeen waxay soo bandhigeen wax runtii maaragtay jareecyo jirka annaga ka kiciyey diini hadday noqoto maadi hadday noqoto iyo xog waran fara badan oo ka helnay oo marka horeba aanna war ka haynin aad iyo aad baan u farxay aad iyo aad baan u farxay meeshan wax quruxsan baan ku arkay carab yaryar carab yaryar baan ku arkay dad luuqadda af carabiga maasha allah ku eh arrintaasna aad bay i farxisay wax ku leh runtii aad bay u farxayaan maanta anna waxba kuma lihi laakiin ilmaha markiskan saaka waalidka jooga ee carruurtan wax ku leh runtii farax annaga faraxan faraxnay ka badan iskuulka sunlight academy oo la furay sannadii laba kun labaatan iyo labo ayaa hantay guulo wanaagsan oo dhanka tacliinta ah sida ay qireen waalidiinta dhalay ubadka dhigta waxaana wax ku bartay arday fara badan waxaanad moodaa ardaydii meeshan la soo taagay ee horteenna ka hadashay ee khudbadaha soo jeedishay ee af carabiga ku hadashay ee af ingiriiska ku hadashay aayadaha qur-aanka akhriday af sawaaxiliga ku hadashay nashiidooyinka ku hadashay waxaad moodaa inay yihiin ardood waktigii yaraa juhdi badan la geliyey axmed cusmaan geedi waa maamulaha iskuulka sunlight wuxuuna sharxay taariikhda iskuulka iyo bandhiga ay sameeyeen sunlight integrator academy waxaan bilownay bishii shanaad labada kun iyo labaatan iyo labadii hadda wuxuu jiraa sanad iyo lix bilood waa siddeed iyo toban bilood buu jiraa intaasna wax badan baa noo qabsoomay xag alluu ka qabsoomay laakiinse waxaan ogahay waxaas arrintaas suurtagelay waa waalidiinta oo nala nala shaqeeyeen iyo carruurtii oo soo la soo edbiyey oo la soo diray oo waxbarasho diyaar u ah intaa waxaa dheer waxbarashadu waad ogeedeen in marka hore aan lahayn primary b b one laga bilaabo ilaa iyo kalaaska lixaad hadda kalaaska toddobaad oo junior ah iyo kalaaska siddeedaad oo junior waan leenahay waxaan ula diwaangelin secondary oo form one ilaa form four ah minhajka hore ah marka form four ay dhammaadaan minhajka cusub bay ku biiri doonaan marka form four waan leenahay form three form two iyo form one ba way jiraan arday ka aflaxay galaaska b b two una gudbay gareer one iyo galaasyada ka sarreeya ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan dhallinyarta iskuulka baranaysa waxaan leeyahay dadaala fadhiga ka kaca si fiican wax u barta qash iyo wax maalaayacni ah ha ku fikirina rag tayo leh iyo gabdho tayo leh oo hodhow mustaqbalka dadkii bulshada wax u tari lahaa baa tihiin dhakhaatiir hadday noqoto nin aan iskuul baranin oo wax fiican baranin dhakhtar caalami ah ma noqonahayo si kastaba ha haatee xafladan oo lagu qabtay xarunta iskuulka xerada ifo ayay kasoo qaybgalayaashii u rayaaqeen qaabka wax loo baray ubadka dhigta goobtan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa xerada qaxootiga ifo
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
mas-uuliyiinta ah hay-adda maareynta masiibooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa kulan waxay la qaateen xubno ka socday qaramada midoobay gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka maxamuud macali cabdullahi ayaa kulan la yeeshay ku-xigeenka ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen inay iskaashadaan islamarkaana iska kaashadaan hubinta sidii deeqaha gargaarka dadkii loogu talagalay lagu gaarsiin lahaa iskaashi dhinacyo kale oo buuxana ay yeeshaan gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya maxamuud macali cabdulle ayaa kulanka markuu soo gabagaboobey kadib wuxuu la hadlay warbaahinta isagoo faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee xubnaha qaramada midoobay iyo hay-adda maareynta masiibooyinku ay ka wada hadleen
dalkan waxaa ka dhacday ayaan dhawaaday ilniino oo falaad xun dalka ka dhalisay ilniinadii dhacday iyo qaabkaan uga jawaabnay guud ahaan eeda un-k iyo sodma iyo wixii aan ka barannay dhibkaas dhacay dabcan in hadda waxaa jirto la sameynayo guddi uu sameynayo isku jira ay sameynayaan waxyaabihii ku baabacay ama ha naqata hanti ama dhibkii ka dhacay si dhibabka soo socdo iyo waxa soo socda in looga gaashaanto aada iyo aada ugu mahadsan yahay waxyaabaha kaloon ka hadalna waxaa kamid aheeday arinta aid aviationka lagu yaqaano ama waxyaabaha ummaddu lagu gargaaray oo runtii aysan markale aysan dhicinin in si qalada loo isticmaalo annagoo runtii iska kaashan doono oo u saari doono guddi isku dhafa si uu guddigaas ula socdo hay-adaha iyo qolooyinkan lookalka ahoo loo dhiibo ama raaj ha naqato ama lacag ha naqato qaabkii ay dadka si wanaagsan ay u gaari lahayd waxyaabaha kaleo runtii aada uga hadalna waxaa kamid aheeday sidii wada shaqayn aan u lahaa lahaynay oo hay-adaha un-ka guud ahaan iyo sodma oo sodma ay qaadato roolkeeda ah inay la socoto ay xaaladda monitor garayso aada iyo aada runtii umahadsan yahay jojo canway soo dhaweyntaada iyo runtii aada iyo aadaan kaga mahad celinaynaa marka horenoo gudoomiyaha hay-adda mareynta masiibooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya maxamuud macali cabdilaahi iyo codkaasi ahaa ugu dambeyntiina militariga israa'iil ayaa sheegay in mid ka mid a saraakiishooda qalabka sida lagu dilay koonfurta khaza waxay dhaawacyo culus soo gaareen saddex kale askariga la dilay ee israa'iil ayaa daadiisa lagu sheegay labaatan sano jir dhanka kale qaramada midoobay ayaa laga soo xigtay intan iyo markii israa'iil ay bilowday duulaanka dhanka dhulka ay khaza ay ku dhinteen boqol sagaashan iyo kow sarkaal oo militari halka la dhaawacay kun boqol toddobaatan iyo sideed kale warkaa kala socoteen star f m codka gobolka waqooyi bari waa inaga intaas anigoo faadma ayaa warka soo jeedin uu sunow farsameynayay warkan warka xigeentaa ku kulmayno nabade